bismillahi raxmaani raxiim aada iyo aad aa umahadsantiin saara adig iyo v o eda runtii walaacii aanu qabnay innaga weli waa qabnaa walaacii weli waa taagan yahay waxaa yeele hawshan muddo laba iyo toban sana aan soo wadnay mana aynan arkin wax hadda ama dawlad ama hay-ad wax ku dhiibaayo marka waxaa noo muuqata yacni hawshan haddii inago aan hawada ka baxno saacad kasta annaga iska tegi karnaa in hawshan nala dhimanayso marka waxaan walaac noo muuqanaya meeshay kharashaad badan u baahan tahay wax wax ku bixinaya ma laha waxaa jirta dhowaantan kadib markii aad muujiseen cabashada noocaasa in ballan qaadiyo ay jireen hadday noqoto maamulka gobolka banaadir ama haayado marka wax rasmiyo ilaa ay haatan idinka soo gaara ma jiraan toddobadii bishan waxaan la kulanay wasiiradda caafimaadka fawziye wasiir fawziye runtii aada runtii noogu niyad qaboojisay aad bay noogu sheegtay inay shaqadeena ka heshay shaqo wanaagsanna ay tahay inay wax nala qaban doonaan ayay noo muujisay waxaan kaloo sideedii bishaan la kulannay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada injineer cabdiraxmaan cumar yariisow asaguna sidaas si lamida runtii ayuu noogu niyad qaboojiyo noona sheegay inuu ka xun yahay inuu naga soo daahay oo ay ahayd wakti horeba inuu nala soo xiriiro oo shaqadeena runtii wixii nala qaban karaan nala qabtaan shaqadii aan wadnay isku si ayay labada mas-uulba u bogaadiyeen ay u sheegeen inay shaqa muhiima ay tahay loona baahan yahay in wax laga qabto marka ayaga runtii wararkaas quruxda badan waan ka haynaa waayahay warka sokow maadaama magaalada muqdisho ay tahay meel xaalada amniga ee mararka qaarkood iska adag tahay qaraxyo ee dhacaan ambalaasyadii loo baahan yahay oo nolol aad badbaadinaysaan ka sokow hadal iyo kaleeto in ballanqaad la sameeyo waxtar muuqdo oo rasmiya ilaa hadda midin soo gaaran sideed shaqada kusii wadi kartaan sahra runtii markii wakti hore laba kun iyo lixdii markaan bilaabeyna ambalansooyinka waxaa dadku aaminsanaayeen in qarax iyo qof dhaawac kaliya uu isticmaalo laakiin hadda waxaa isticmaala bulshada nooc kasta qofka dhaawaca qofka haweenta uurka leh ilmaha shubmaya ilmaha gubtay iyo qof kastoo xaalad emergency ku jira hadda qarax kaliya maaha cid kastaa isticmaasha ambalancei marka at the same time marka kharashkiina waa batay ambalansooyinkii owlaan hal kasoo bilaabna maanta lix iyo toban ayay marayaan shaqaale ilaa konton iyo saddex qof aa ka shaqaynaya yacni kharashkaa faraha badan ee shidaalka u baahan ribeerinka u baahan runtii weli ma hayno oo wax hadda yidhaahda waxaanan ku bixinaynaa ama shirkad lokala ha ahaato ama maamul ha ahaado ama hay-ad ngo caalami ama lokal ha ahaado midna weli waxaan arrintaa yidha waxbaan kala qabanayna ma jiraan waa garta shaqaale intee la-eg rajo dhigna ma nihin xaggee shaqaalahan marka ama mushahaar ama wax uga keentaan konton iyo dhowr shaqaalaha wax yar ma ahan sidee ayaa shaqaalahan joogto ugu wada heli kartaan shidaalka sidee u heshaan gargaarka baabuurta xataa iyoiyoiyo dadka saaran ee dawooyinkai waxaa sii siinayo dhiigjoojinta qofka intaan isbitaalka la gaarsiin waxaasoo dhan tasiilaadkaasee ku heshaan sahro shaqaalaha horta intooda badan ama qaarka oo numberka ugu fiican waxaa dad volunteera waaye oo ayagu naftooda soo huray waktigooda soo bixiyey waaye iskaa ku qabso waxaynu samaynaa innaga waxaynu dad professional oo income leh ama dhaqaale leh into yacni waxa aan kakabi karna ayaan kabnaa waxaa soo marnay wakti boqol kiiba boqol aniga iyo saaxiibadii aan jeebkeena ka bixi jirnay wakti aan boqol kiiba toddobaatan bixi jirnay marba meel ayay soo joogto waxaanu u gadnaa wejigeenna oo dadka saaxiibada inta u fadnaan dhaana heblow maanta waxaan kaa rabnaa foosta shidaala heblow laba taayiraan kaa rabnaa heblow kanan kaa rabnaa ayaan ku socodsiinaa waxaan rabaa inaan u mahad celsho hay-adda i c r c oo na siisay emergency kit micnaha yacni emergencyga qalab caafimaad oo loogu talagalay iyo tababarna siisay wakti waktiyada ka mid ah laakiin intaa wax dheer ma jirto oo aynu hayno tusaalaha ugu fiican oo kaleeto waxa weeye dawladda naga caawin karto waxaa jira baabuur anflansa oo dad noo soo gadeen canshuur dhaaf ayaan dalbanay waxay nagu qaadatay canshuur dhaafkii lixdan cash lixdan iyo shan cash ayaa nagu qaadatay oo intaa yani wiil xafiis jooga oo mukeef loo gelsho combyuter loo dhiga waqadii meel iska dhigtay markii canshuur dhaafkii naloo soo ogolaaday waxaana kusoo dalaacay kadib lacag ka badan lacagtii canshuurta marka waan jeclaalayn taana qofkii naga daberi kara ama naga caawin kara in baabuurkaas meesha nooga daxalaysanayo mujtamaca dadka ugu shaqay lahayn in naloo soo daayo